barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toosan uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah siddeed iyo tobanka bisha maarj sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah sidee ayay dhallinyarada xilliga gaarka ah ee gabdhaha u arkaan in raggooda ay xaasas kale la guursadaan dood xiiso badan oo arrintaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan waxaan ka mid ahay haweenka jecel in ninkoogu gabadh kala guursado sababtoo ah diinteena waxay ogoshahay marnaba diidi maayo anigu waa run diintu way bannaysay laakiin raggu uma dhaqmaan sidii ay diintu tidhi gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad
waxaad sidoo kale aad ku dhagaysan doontaan ururada dhallinyarada ee la dagaalama kufsiga oo ka warbixiyey dhibaatooyinka qarsoon ee ay la kulmaan dumarka la kufsado dhankii kaalimaha heesaha ayaan ayaguna barnaamijka ka marnaan doonin
maankay ruuxda ruuxlaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
xogta la duubay ee diyaaradii amaba diyaaradihii boing max ee ku burburay dalalka ethoobiya iyo indonesiya ee la duubay ayaa waxay muujinayaan inay isu eg yihiin wasiirka duulimaadka ee dalka ethoobiya degmowet moges ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha in waxaa loogu yeero sanduuqa madow ee saarnaa diyaaraddaasi xogtiisa isla wakhtigan weli gacanta lagu hayo balse ay isu egyihiin labada duulimaad marka la fiiriyo habka burburitaankooda waxa uu sheegay in xogta ku keydsaneyd sanduuqa ilaa iyo haatan inta la helay ay u muuqato in ay si weyn isugu dhow yihiin labada duulimaad iyo burburkooda ma uusan shaacinin waxyaabaha haddaba labada duulimaad keena inay isu ekaadaan iyo siday isugu eg yihiin laakiinse flytka nambarkiisa uu ahaa waa saddex eber labo ayaa burburay waxaana ku dhintay boqol konton iyo toddoba qof markii ay ka kacday diyaaraddaasi geedida diyuuradaha ee magaalada adis ababa
ra-iisul wasaaraha new zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiirada ay go-aan ka gaareen isbedelo lagu sameynayo xeerarka hubka dalkaas kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay laba masjid oo ku yaala magaalada christchurch ee dalkaasi jasinda adrem ayaa waxa ay sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go'aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada oo isniinta soo aadan qabsoomi doona tani waxa ay ugu dambeyn la micno tahay in toban maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aanu ku dhawaaqi doonno isbedelada aan aaminsannahay in bulshadeenna ay ka dhigi doonaan kuwo amni dareema ayay tiri ra-iisul wasaare jasinda ayaa sheegtay in dhammaan meydadka kontonka qof ee lagu dilay masjidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta arbacada si loogu aaso si waafaqsan shareecada islaamka madaxa baarista dembiyada dil ee dalkaasi tobora marshaal ayaa sheegtay in xafiiskeeda uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqaynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskiisii saxda ahaa
subax wanaagsan waa xaggeenna ee xaggiinana duhur wanaagsan inta afrikada bari nagala socota marka ay timaado guurka gabdhaha badan in ninka uu guursado wax badan ka badan hal xaasaan iraahde in gabdhaha laysla guursado amaba xaasas kale uu ninku yeesho ayaa dalalka islaamka iyo qaar ka mida dunida caalamka ee muslimka ahba ay ka tahay wax sharci bannaana mawduucan ayaa haddaba wuxuu xambaarsan yahay dood soo jireen ah sababtoo ah ragga iyo dumarka ayaa aad u kala aragti duwan marka loo eego sidoo kale dumarka dhexdiisa ayaa iyaguna aragti ahaan isku khilaafsan arrinkaasi haddaba gabdhaha dhallinyarada ee xilligan sidey u arkaan in raggooda ay xaasas kaleh ama gabar kaleh gabar uu la guursado wariyaha v o eda ee boorame haashim sheekh cumar good ayaa haddaba doodan waxa uu dhex dhigay gabdhahan
waxaan ka mid ahay haweenka jecel in ninkoogu gabadh kala guursado sababtoo ah diinteenu waxay ogoshahay in marnaba diidi maayo anigu waxaa la ogyahay iyada oo ay gabdhuhu ka hinasaan amase ay haweenkuba ka hinaasaan in ninkoodu la guursado haweeney labaad ama gabadh labaad uu keeno reerkii marka adu maxaad ku ogoshahay in lagula guursado anigu waxaan sameeyey daraasad badan badankan waxaan la shaqeeyaa waa rag waxaan la joogaa waa rag waxaan la sheekaystaa la hadlaa waa rag raggii waxaan eegay cabasho badan oo muujinayna haweenka aniguna haween baan ahay markii aan ogaaday raggu inay cabasho hablaha ka cabanayaan soobaha keena hinaasaha iyo soobahay kaga cabanayaan waa dumarka dumarku qalad bay samaynayaan haddii lala guursado feedh ka mida lama jabin wuxuunbaa usoo kordhaya taran baa badanaya diinteenuna way ogoshahay inay haweenku lala guursado laakiin raggii baan ku dhac lahayn weli ma guursatay oo xaas ma yeelata maya weli aana ma guursan haddii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado marka ma waxaad jeceshahay in oday reerle aad guursato mise inaad inaan dooba guursato horta anu calafka ka hordegi maayo ilaahay wuxuu qora ma ogi inaan iyo oday laakiin anigu labada midkii aan guursadaba waan ku qanacsanahay marka shukriya arrintaadu fikradda aad qabtaa maxay kaga gedisan tahay fikradda fadxiya aada baad u mahadsantahay haashim magacayga waa shukriye cabdi cabdilaahi kulan waxaan qabaa in uuna raggu ayna la guursanin dumarka khaas ahaantaydana aniga ka shugriya ahaan aanan jeclayn ama nin reerle inaan guursado ama marka aan inaan nin guursado inuuna inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn waa run diintu way banaysay laakiin raggu uma dhaqmaan sidii ay diintu tidhi gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad raggu inta badan haddii aad noqotid gabadh laga dabayim ama gabadh iyadu ka daba tagtay micnaha waxaan ka wadaa gabadh nin reerla guursatay ama adigoo reerla uu ninkaagu gabadh kala guursado marnaba ma suurto gelayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guursa in gabadha lala guursado waxaa kaloo ag socdo layskama banaynune in ninku uu cadaalad falo oo haddii waxabad fargala gabadhan usoo iibiyo tan kalena usoo iibiyo biilka iyo wax waliba si isku mida uu u siiyo laakiin waxaa dhacdaa raggu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa oo gabadhii hore uu isleeyahay micnaha halkan dhandhanaanka iyo uu udgoonku ku dambeeyey ayaan micnaha jeclaysanaya taasina waxay ka hor imanaysaa dee diinteenii maadaama diintu ay ogoshahay in ninkani uu habeenna gurigan tago habeenna gurigan tago marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinaya waa taas laakiin gabadhu haddii ay arki lahayd nin cadaalad samaynaya way ogolaan lahayd laakiin anuga shugri ahaan waan kasoo horjeedaa mana ogolin nin reerleynaan guursado ama shukriya waxaad tilmaantay in ragga cadaalad looga baahan yahay haddii cadaaladda laga hela ragga ma ogolaan lahayd baad isleedahay adugu
ka dumar ahaan markaan ka hadla kama hadli kara laakiin anuga shakhsiyadeyda ahaan maan ogolaadeen mana jecli in nin micnaha uu gabadh igu labeeyo maadaama oo intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysaa oo aan fulinayo oo uuna wax gabadh raggu inta badan laba midunbay u guursadaan gabadha ku qaylo badata iyo gabadha oo micnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii asaasiga guurka u ahaa marka anuga shaqsiyaded ahaan waxaan isleeyahay astaamahaasoo dhan waad fulin kartaa marka isaga oo intuu afar dumara ka heli lahaa iga helayaba ma ogeli markaa inuu gabadh kala guursado shukriya sida ay tilmaantay waxay tiri raggii cadaalad lagama helayo daryeel lagama helayo qoysaskii badnaa kuma filla marka maxaa aada u diidaysaa in mid keliya uu ninku ku ekaado midaana uu daryeelo fikrad ahaan ta adigu aad aaminsantahay anigu sababtaan ku ogolaaday waxa weeyaan horta kow tarankaa badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaallo yihiin baa imaanaya meesha oo dad badan baa ka hadhi doona haddii allaha awooddeela uu ubad siiyo ta kaleetaalaana waxa weeyaan dumarku ma ogola naagnimadii oo annagaa dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la fiicintamayna haddaan ninka u hogaansannahoon ogolnahay ninku lagama yaabo inuu cadaaladdarro sameeyo waayo haddaan mar kasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu u geeyey fargal buu u geeyey gacan buu u geeyey waxaa ka sheekeeyo haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo oon mar walba ka fikiro naag kale wixii taasi mushkiladaasi anay haysataa dumarkii hore waa la dili jiray laakiin dumarkan hadda lama dilo raggaa la dilaa taasi keentayna waxa weeyaan dumarkii iyaan u hoggaansameen naagnimada oo ilaahay siiyeen naag inay yihiin bayna ogolaynbaba fadxiya waxay leedahay oo ay ku doodaysaa iyadu in haweenkii ay ka badbadiyeen xaqii ay lahaayeen isla markaasina ay raggii culays badan ku hayaan taasi sabab ay u tahay in raggu ay sameeyaan xaasas badan marka maadaama ay dumarkiiba culaysyadaa badan ay raggii saarayaan sow ma habboona in ninku uu qoysas badan yeesho si tarankaasina u bato intaa ay tilmaamayso ay fadxiyaba ay tilmaamayso
gabadhu horta gabdhuhu waxa weeye meesha ugu jilicsan amaba qofka keliya ee la bedeli karo gabdhuhu kama badbadinayaan waayo waxaasan jirin daryeel dhinaca kaga imanaya ragga maaha waajib inay gabadhu keligeed ninka daryeesho inay keligeed reerka wado laakiin waxaa waajiba in reerka la wada wado
doodaasi ku saabsan guurka xaasaska badan waxaa inoo soo diyaariya halkana kasoo jeedinaya wariyaha v o ed ee boorame haashim sheekh cumar good halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington
dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay dadaallo ay ku wacyigelinayaan guud ahaan waalidiinta gaar ahaan kuwa dhalay gabdhaha dhibanayaasha u noqda kufsiga dumarka ka shaqeeya kiisaska kufsiga ayaa sheegay in dhibanayaasha kufsiga aysan inta badan ka hadlin tacadiyada loo geysto sababa la xiriira cabsi ay ka qabaan in ay wejigabaxnimo kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waryaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa kiisaskii ugu dambeeyey ee kufsiga ee gobolka hiiraan ka wareystay gudoomiyaha ururka la dagaalanka kufsiga iyo wacyigelinta bulshada ee gobolka hiiraan maryan xasan cabdulle tacadigu wuu badan yahay gaar ahaan midka dumarka loo geysto hadda anaga arrimaha aan hadda diidannahay ama aan jecelnahay in la juujiyo dumarka laga daayo markii si loo fiiriyo kiiska ugu dhibka badan oo in la helo ama xal laga gaaro ama la yareeyo kufsiga dumarka loo geysto sababtan waxaa waaye kufsigii marka uu dhaco laba siba kuma arkaysid markaad raadisid oo xogtii aada daba gasho wuxuu dib u galaya qoyskii gabadhaas dhalay kow waxaa lagu leeyahay maba garanaynaba yani xaafadeena intaasoo gabaraa joogto gabar iskuuley dhigataa gabar jaamacad waa laakiin gurigan amay dariska tahay annaga saa u maqashay iyaan u maqalnaa lagule waxaa kuga adkaanayso inaa xogta heshid inta badan midka banaanka usoo baxo waa midka aadka gabadhii tusaale in la jir dilo kale ama jirkeeda la qalqala oo dhiig bax yimaado ay u baahata in isbitaal la geeyo markaasoo kale ayaad xogta saxda aada helaysaa laakiin hadduu reebku yahay reeb oo keliya gabadhan in xoog wax looga qaatay oo waxyar jirkeeda dhaawacyo oo aanan muuqanayn la gaarsiiyo reerku waa qarsadaan sida aan ka warqabno gobolada hiiraan dariska la-ah indhowaala waxaa laga sheegaya xadgudubyo loo geysanayo dumarka gaar ahaan gabdhaha yararka hiiraan marka la barbar dhigo goboladaasi kale ma la mid yahay mise waa ka hooseeya hiiraan markii la dhaho gobolkan xadgudub wou dhacaa kii hadda ugu dambeeyey xaafadda howlwadaagu ka dhacay isbuucan gudihiisa gabar lagu kufsaday oo haddana si maxay tahay famil ahaan ama labadii reer lagu xaliyey tuulooyinkaoo kale iyagoo hor si markaa u fiirisad waxaaba isleeyahaba magaalada waxaaba ka roonaa isleeyahay tuulooyinka tuulooyinka kale markay dhacaan arrintu waxaa loo falaqeeyaa si aada maxay ahaatay muhiim u ah inkastoo saldhigga dambe ee isku xakun ama isku fulin ay noqdaan laakiin markii la falaqeynayo haddii kiis tuulo ka dhacoo kale waxay u maraayaan waddo aada oo haddii isdhihi lahaay haddii lasii turxaan bixiyo waa yaraa laheeday marka kiis wuu ka dhacaa gobolkan wuu ka dhacaa mad dhaca ma dhihi karno mid yar mid weyn mid dhexaad wuu dhacaa kiis sanadkan bishii koodeydii bishii koowaad saddexdeedii inay heedaan u maleynaya yaa kiis wuxuu ka dhacay xaafad ka mid ah xaafadahan degmadan beledweyne xafiiska waa loola soo xiriiray gabdhaa la soo xiriiray waxay dhaheen kiiskaasaa jiro kofsi ee gabar loo geystay waa kaasaa waxaad ka qaban kartiin hooyadii gabadhii dhashaan la kulmay marka waan waraystay waa isbaray meesha aan ka socdo oo qofka aan ahay kadib su-aalaan weydiiyey hooyo saasaa maqlay in badanaan soo raadinayo laakiin hadda gurigaana iisoo gashaan dhahay fariintii bal ii waran gabdhahaaga ka warama waxaa jira gabdha xadgudub la kulmay waxay tiri gabar habareer hayaa jirto oo xadgudub la kulantay haddana ma joogto guri habirirteeday jirtaahay dhahday oo habirir kale ah maadaama ereyadan ereyadii lagu kufsaday oo kiiska loogu geystay ay tahay waan fogeeyey sababta aan u fogeeyin waxay tay tiri dumarkii diriska oo dhan ayaa intay sheekadii maqleen gabadhii waxay noqotay tiri qof cusub yacni qof kale ay noqotay okay waraysi dheer kadib waxaan dhaha ma itusi kartaa si aan u arka xaaladeeda oo ay kaxaysay gaariyaan qaadanay xaafadiyaan tagnay gabadhiiaan la kulmay gabadhii marka markaan isku sharaxay oon u sheegay meesha aan ka socdayo qofkaan ahay xijaabay soo qaadatay way hugsatay horey gadaal iska gelis bay seexatay waxay tiri dumarkii gurigaaga jooga habreerey yaa intaa dhib iigu iigu filanay gabadhan baliis ha iga tagto wejigayga ma tusaayo waxbana uma sheegaayo dan shibaan ka dhaha hooyadii aan waraystay qaabkii waxu dhaceen war waxay iigu soo gabagabaysa ninkii waa la yaqaanaa waa nin qaraabada ah haddana waxaa isku maqan odayaashii odayaashii wiilka iyo odayaashii gabadha arrintii marka hooyadii way iska wareejisay waxay ku wareejisay odayaashii dabadeeto waxaa iigu wardambeysay gabadhii iyadoo uun joogto laakiin aanan guriga kasoo bixin waxbarashadii diiday dariska xataa diiday inay wax u doonato oo ilaahay markii dambe ay noqotayba qof xaaladeeda oo ilaahay ogyahayba gabdhaha sidaasoo kale xadgudubyada loo geysanayo maxaa da-dooda lagu qiyaasi karaa midda kale cadaalad ma helaan dadkan oo kofsiga geysanayo raggan oo dumarka kofsanayo da iyo da ahaan ma lahan dadka qaar dhagahay ka maqlaan gabarha la kufsaday saan waaye labada kun iyo sideed iyo tobankii bishii lixaad hooyo lixdan jir aan ku qiyaasay ari u jooga beer coos u doonatay dan beerta cooskii markay u doonatay waqtiga imaan jirtay reerka usoo noqon jirtay yaa la waa hooyadii ma hadli karin waa la soo qaaday gurigiyaa la keenay gurigii markii la keeno qofkii wax ku dhacay lama yaqaan maxaan kuu sheegaahay ma la dilay waqti kadib adiga habeenkii soo naaxday yaa la wareystay hooy maxaa kugu dhacay waxay tiri anigoo sii soc anigoo soo socda markaan cooskii soo gurtay oo jawaankii aan saarsanahay oo wadada aan maraaley qof gadaal intoo iigu yimid ah horey lay tuuray dhahday jawaankii ani afgembiyaa u dhacnay kadibna waa layga adeegtay tiri nin ninuuna ahay kulley ma taqaanaahay maba arkinay dhahda gadaaloo iiga imaaday marka toddobaatan lixdan afartan meelahaasay jirtay ciddii meelay wax ka bilaabaan maleh ninkii ma garanayaan qofkii waa qof da-a waa xanuunsan xataa dhaawac soo gaaray iyada jilbaheeda qayb ka mida gacanta qayb ka mida dhaawac ka soo gaaray qofkaasoo kale cadaalad inuu helo waaba adag tahayba yacni qofkii mataqaanidoo cadaalad lama tiigsanaysid isheeg sharciga lama tiigsanaysid ma haysid waxa waaya dhibkaaga dameerku haraanti ay dhahaan soomaalida yacni waa sidii ilaahay ugu dhigay noqonay
intaasi aynu ku dhaafno xubinteennii ku saabsanaa dhalinyarada magaalada beledweyne oo wacyigelin u sameynaya waalidiinta gaar ahaan qoysaska dhalay gabdhaha la kufsado markana waxaad kusoo dhawaataan kaalinteennii sugaanta iyo suldaan seeraar heesteennii yarta raadiye
maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya yartu maan ku rabe raadin jiray radkeediba racdada sodhexe ku rafadubtee ila raadiya yartu maan ku rabe aan raadin jiray radkeediba racdada saldhexe ku rafaad mutee ila raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raastiya qorraxay iyo roobkii helay armay ramaskaata ay rarsamaysadoy raaxada ledaa raaxada ledaa ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxay iyo roobkii helay armay ramaskaata ay rarsamaysadoy raaxada ledaa raaxada ledaa nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiyay kasta harabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya rugi hedalaas qoray dadqabu armaye rucumirotaa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya rugi hedalaas qoray dadqabu armaye rucumirotaa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya runahaan qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya runahaan qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rugihii amniga iyo kismaye rabtee ila raadiya raasiya qorraxay iyo roobkii helay armay ramaskaata ay rarsamaysadoy raaxada ledaa raaxada ledaa ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rugihii amniga iyo kismaye rabtee ila raadiya raasiya qorraxay iyo roobkii helay armay ramaskaata ay rarsamaysadoy raaxada ledaa raaxada ledaa nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya waa tahay yarta raadiya waa ka luntay malaha magaalooyin tiro badanah wadankii o dhan ayuu maray suldaan seer arrintaasi aan kaga gudubno bal markaana dhinacii heesaha cabdulqaadir maxamed mursolo stuudiyaha ugu helinaya ciyaarihii waa mahadsantahay sahra waxyaabaha ugu waaweyn ee cayaaraha waxaa ka mid ah kulan aada u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray labada kooxood ee isku magaalada ah ee ka tirsan horyaalka wadanka talyaaniga kooxaha kubadda cagta ac milan iyo inter milan kulankan waxaa loo yaqaanaa milano derby waxa ay ku tartamayeen sidoo kale kaalinta saddexaad oo milan ayaa horey ugu jirtay laakiin milan markii waxaa laga badiyey kadib waxaa soo gashay inter milan ayaa kaalinta saddexaad soo gashay ac milan waxaa loogu awood sheegtay saddex gool iyo laba gool sidoo kale garoonka waa ay wada leeyihiin labadan kooxood sansirio laakiin kulankii xalay dhacay waxaa marti ahayd kooxda inter milan oo iyadu saddex iyo laba ku badisay sidaad la socoto horyaalka talyaaniga waa gebagabo waxaa loo tartamayaa kaalmaha kooxaha ka qaybgalaya ee tartanka horyaalada yurub ama uefa champions league marka ac milan fursadaasi ay iska khasaarisay waxay kaliftay in ay marto ciqaabteedii oo ah booski ayaa lagala baxay weliba kooxdii la ciyaaraysa ayaa kala baxday ha yeeshee horyaalka wuxuu u muuqdaa mid markii meeshii uu lahaa sii tegay oo yuventus ayaa dhibco aad u tar badan ku haysa napoli ayaa kusoo xigtay oo udaneza kaga badisay afar iyo labo laakiin napoli naftigeeda waxa ay cajisanaysaa booskeeda labaad laakiin waxaa laga sarreeyaa dhibco aad u tiro badan oo yuventus waxay ku hogaaminaysaa shan iyo toddobaatan dhibcood umana muuqato rajo napoli ay ku gasho horyaalka ama ay kaga guulaysato dhinaca kale ee n b a-da ama kubadda koleyga ee dalkan maraykanka haddii aanu eegno horyaalka maraykanka waxaa kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray kooxda l a lecris oo laacibkii weynaa ee lebron james uu ka tirsan yahay hadda oo kasoo tegay kooxda cleveland cavilaris ayaa guuldaro la kulantay waxa ayna guuldaro kala kulantay kooxda new york nex waxaana looga badiyey ayla timid llcris nixna waxay la timid hal dhibic oo keliya ayaa looga badiyey libron kooxdiisa waxa ay la daalaadhacayaan ama ay la rafanayaan in ay ka mid noqdaan kooxaha ka qaybgalaya ciyaaraha balay ofka laakiin uma muuqato inay soo geli doonaan sanadkan hornatisna waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda miami heat philadelphia iyo milowaka oo wada ciyaarana philadelphia ayaa waxay ku badisay boqol iyo soddon milowaka oo hogaaminaysa kooxaha bariga sanadkan wacdaro dhigaysa waxa ay la timid boqol labaatan iyo shan toronto oo iyadana ka mid ah kooxaha sanadkan ugu horeeya ama kaalmaha hore ku jiray muddana soo hogaaminaysay horyaalka n b a-da qaybta bariga ee kubadda koleyga waxaa ka badisay kooxda detroy oo boqol iyo toban ayaa looga badiyay waxayna la timid
waayahay waad mahadsantaha dhinacii heesaha ayaa dib ugu noqonaynaa qaamuuska nolosha b k iyo farxiya fiska
qolqoliyo ardaa qasri joogtaya joogtaya qaxi iyo manraacadaya qaaradaa shishiya qoom kale dhexdoo alla ku qarsoontaya udhuraadise arraadise qarni rubuci baan qiirada kalgacala qandhoomaye qolqoliyo ardaa qasri joogtaya joogtaya qaxi iyo manraacadaya qaaradaa shishiyo qoom kale dhexdoo alla ku qarsoontaya
qadar iyo ayaamba ina kala qarshaye qudusyo dhara kuma qoosaliye
qaamuuska nolosha iyo codadka maxamed b k iyo faraxiyo fiska ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab saahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere
mahadi weeye qiradii kalgacalkaygu qabya tira qalbi fiican buu helay